waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun marka ugu horeysa adeer waxaan tacsi u dirayaa marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed marka labaadna waxaan tacsi u dirayaa qoyskii xuseen sheikh iyo caruurtiisii iyo dadkiisii iyo eheladiisiiban yaan tacsi u dirayaa xuseen sheikh muddo labaatan sannaha baana wada shaqaynaynay wuxuu ahaa dadkii soo diyaariyey farihii in faraha markii la qolo waliba wax soo diyaarinaysay intii soo diyaarisay far keentay buu ka mid ahaa kadibna markii guddigii af soomaaliga la sameeyey ciidamadu talada la wareegeen oo garteen in afkii la qoro afkii in la qoro awal la hortaagnaado barlamaanka saddex jeer baa la keenay barlamaankii sibilka ahaa ciidamada ka hor saddex jeer baa barlamaanka la keenay anigu goobjoog baan ahaa soddonkii sano oo gobonnimadu jirtay nin waxaan ahaa weyn oo waxna qori karaa waxna akrin karaa wixii dhacayna goobjoog wada ahaa adeer saddex jeer baa la keenay in afka la qoro waa suuroobi weyday sababtu waxa weeye mudanayaashu qolo waliba qolay ku xirnaayeen oo qolo carabiga wadata qolo faransiis wadata qolo ingiriis wadata kuwa talyaani wata kuwa waxaas baa lagu kala xirnaa yaa adeer lagu kala xirnaayo qolo waliba ay ay danaynaysay marka waa suuroobi kari weyday waa suuroobi kar laakiin macalimiintii iyo ardadii yarayd oo ama dibadda jirtay ama gudaha joogtay aad iyo aad bay u ololeeyeen in fartaa la qoro weliba waxaanu annagu dibaddaanu joognay saddex koongareys oo ardada yurub ardada yurub joogtaa wax ka barataa saddex koongareys oo aanu ku samaynay meeshii ardada u badnaydoo moscow rushiya saddex koongareys baanu warqado usoo qornay prime ministerka wasiirka caama waxbarashada iyo kii arrimaha dibadda waanu leenahay afkii waa in la qoraa deg deg waa in loo qoraa laga baxaa afafka shisheeye intaan dhaqanku iyo nimanku afkaas in laga baabi'in bal in yar taarikh nololeedkaaga haddaad dadka uga sheekayso waxa kugu kalifay sida qoraal qoraalka aad u gashay iyo in yar taarikhda haddaa uga sheekayso dadka anigu haddee dalkii midooda sovieti baan wax kusoo bartay iyo iyo soomaaliya markaan imi toddobaatankiina isla markiiba cilmi baaris baan bilaabay buuggii ugu horreeyey waxaan qoray laba iyo toddobaatankii wuxuu ku saabsanaa dhaqanka soomaalida reer guuraaga ah aqal soomaaligii aqal soomaaligii iyo dhaqankii dagaallo ha noqoto ha noqoto dhaqanka guurka xiriirka guurka guurkii la oran jiray haddii ilaahay kuu roon yahay cajiibka ahaa oo cajiibka ahaa oo deed gabadhan inta lasoo doono laba toddobaad laba reer isdul fadhiin jireen guur xaragaa la ohan jiray adeer guur xarago guur xarago iyo guurka hadda ammaantayto yaan isbarbar dhigay ha dhaqankii guurka ka mida martisoorkiibaa ka mida dhar xirashadiibaa ka mida aqalkii soomaaliga ahaadoo kumanyaal iyo kumanyaal iyo kumanyaal sano aanu kusoo dhaqmi jirnay oo shay shisheeye aanaan ku dhaqmi jiray waxa wax lagu cabo waxa wax lagu kaydsado waxa wax hadii ilaahay ku roon yahay wax lagu karsado kulli waxaanu wax ku karsan jirnay dheriyadii dheriyada dheriyada ashuun baa dadku soomaalidu yidhaahdaan yaana wax lagu karsan jiray haddana hoteelada waaweyn ee hilton iyo sheraton iyo continental iyo dheri baa wax lagu bislaystaa waa waa midka ugu fiican cuntada weliba hilibka iyo ugu fiican lagu umiteeyo dheriyada shay shisheeye leeyahay kumanyaal iyo kumanyaal sano ma aanu arag waxa kan warshaduhu soo saareen haddaa noogu horaa haddana shay kama yaallo waxaasaan wax ka qoray adeer buuggii iigu horreeyey oo aan qoray kaasoo ahaa laba iyo toddobaatankii ilaa hadda waxaan qoray saddex iyo labaatan buug baan qoray saddex qaamuusna waxbaan ka qoray oo dad badan baa lagu qoray qaamuusyadaasuna waxaa haya talyaaniga talyaanigaa maalgeliyey asagaa daabacay dawlad dalka oo dhan qabata oo yaa lala sugayaa dawlad dalka oo dhan ka tarisa oo xoog laho federaala markay dhalato yaa kunteynaro lagu soo rarayaa qaamuus waxaa ku jira boqol kun oo erey ah oo soomaali soomaali ah oo adduunku markuu soo baxo afafka shisheeyaha oo dhan lagu tarjumi doono dal kastaa tarjuman doono waxaa ku jira technical terminology baabuurta iyo maraakiibta iyo niman injineera maxaa iyo qof waliba qaybtiisa uu qoray qof waliba takhasuska uu leeyahay baa la yidhi ereyada soo qor kaasuna waa mid midna waa literatureka qaamuuska literatureka qaamuuska dhaqanka qaamuuska dhaqanka oo wixii ama gabayaal ahaa ama farsamo ah ama wax kasta oo dhan dhaqankii lagu fasirayo marka saddexdaas qaamuus waxaan filayaa talyaaniga haya kan weyn waan hubaa iyo kan haddii ay ku ron yahay dhaqanka labadaas waan hubaa midka erey bixinta technical terminology-ga kaas ma aqaan saddexdaas qaamuus baan filayaa in maanta kayg uu yahay ummadda soomaaliyeed af kastaana adeer wuxuu ka kooban yahay saldhig u ah saddex qaybood waa qaamuusaynta naxwaha ama garaamarka iyo erey bixinta luuqad kasta adduunka ta saddexdaasaa tiirka uu ku taagan yahay ah saddexdaasba waxbaa laga qoray akadeemiyadii ay wax ka qortay marka ilaah baanu ka rajaynaynaa inay soo noqoto taasoo kale inay noo soo noqoto si dhaqankeenna iyo sharafkeenna u badbaado oo aynaan u noqon dad hadda godod ka soo baxay oon dhaqan lahayn oo af lahayn hadda buuraha dhexdooda ka soo baxay godod ka soo baxay aynaan u noqono dad sharaf leh oo taariikh iyo ilbaxnimo leh si aynu u noqonno
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali